ugu yaraan laba qof ayaa maalintii udurka shibinbiyoodka ugu dhimataa isbitalka guud ee magaalada baydhabo iyadoona in ka badan lixdan qof oo la ildaran udurka shibinbiyoodka ay jiifaan isbitalka gobolka baay shaqaalaha caafimaadka isbitalka waxay la tacaalayaan bukaanada iyadoo daawada ay tahay mid gabaabsi ah dadka uu soo ridinayo udurka shibinbiyoodka ay tahay mid sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambaysa doctor cabdikaafi cumar maxamuud oo ah madaxa qaybtan gurmadka degdeg ah isbitaalka gobolka ba ayaa ii sharaxay xaaladda uu marayo waxaa hadda isbitaalka aad ugu soo kordhay oo baryahan jiro shuban biyood oo dad badan oo magaalada iyo magaalada banaankeedaba ka imaanaya tuulooyinka isugu jiro marka xaalkeena waa xaal emergency xaaladdan ku jirno hadda oo shuban biyoodkan ugu soo kordhay oo xilligan haddana ay hadda bilowday badanaa hadda anaga waxaan maadaama waxyaabo badan kalooraha ka mid ah waxaa ka mida baarisaadka ka mid ah waxaa kamid wax la yirahdo bacteria la yirahdo ecolia ka mid ah marka hadda anaga shubankan saa u daweyneyno waxaa lahaa gastroenteritis lahaa macnaha waa shuban biyood doctor cabdikaafi waxa uu kaloo ii sheegay in bukaanada qaba udurka shubanbiyoodka ee jiifa isbitaalka isugu jiraan kuwa laga kala keenay deegaano iyo tuulooyin ku hareeraysan gobolka baay iyo gudaha magaalada baydhabo taasoo uu ii sheegay inay keentay inuu isbitaalka qaadi waayay bukaanada islamarkaana goobaha bannaan ee isbitaalka ay ka dhisaan teendhooyin run-aantii maalin kasta dad cusub a yimaado laakiin haddadan caawa ugu dambayso tiro toddobaatan qof aa jiifta isbitaalka oo shubanbiyood u jiifto qaarkood dad cusub ay yihiin oo haddii maanta yimaadeen wallaahi dad waaweyn iyo ciyaal waa isugu jiraan inkastoo ciyaalka u badan yihiin rag iyo dumar inta waa isugu jiraan marka ciyaalka u badan dad waaweynna sidoo kale hal qeybay leeyihin halka qeyb dadka waaweynka xataa saad soo aragteen dad waaweyn iyo ciyaalba waa isugu jiraan laakiin ciyaalka u badan shubanka hadda inta jiifta isbitaalka isbitaalka inta ayadoo daaweynta loogu wada dhimatay ilaa todoba qof oo hadda inta la xaqiijiyo isbitaalku dhex dhimatay qeyba isbitaalka ayagoo daaweyn ku socoto ilaa todoba qof aa dhimatay isbitaalka dhexdiisa maadaama ay sii siyaadayso dadka uu ku dhacayo udurka shubanbiyoodka waxa uu doctoorka uu ii sheegay inay qaadeen dhaamo ay u direen baaritaano si loo hubiyo in udurka shubanbiyoodka uu yahay kaloore tijaabadaasina natiijadeeda ay mar dhow ay soo shaacayn doonaan
run-aantii wax walba xaqiijina u baahan yihiin marka ilaa hadda lama xaqiijin baaritaanka waa la aruuriyay ilaa dhowr qofa baaritaan laga qaaday run-aantii welina baaritaanka hadda waa socdaa oo dadka qaar cusub baaritaankan ka qaadoynaa marka insha allahu maadaama hadda dowlad wadanka uu leeyahay baaritaanka waxaa lagu baaraa national labka u jiraa marka insha allahu maamulka isbitaalka iyo maamulka wasaaradda ashaaci doono weli baaritaanka lagu dhex jiraa laakiin hadda waxaan la tacaalayna waxawaaye dadkan fuu baxsan oo noo imaanayo sidii loo fuuq celin lahay sidii xaaladooda normal looga dhigi lahay mar dhow insha allah maamulka isbitaalka ku dhawaaqi doono wax keeno iyo dowladdaba dhakhaatiirtu way dadaalayaan iyagooo habeen iyo maalin la tacaalaya sidii ay u badbaadin lahaayeen bukaanada oo uu soo ridinayo udurka shubanbiyoodka inta ay cajashooda gelin ee inay dunidani ku ceeshaan ilaahay u qoray